kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka ee raadiyo cadaad oo xilligan oo kale aad ka maqal dhegaysatiin mar kale kulan wanaagsan dhegeystayaal waa maalinimo arbacaad taariikhdu ay ku asteysan tahay labada bisha tobnaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka qodobada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyo cadaad aad ku dhegeysan doontiin waxaa qeyb ka xildhibaana kenyaana oo lagu eedeeyay inay haystaan dhalashada soomaaliya sababta maxaa ay tahay barnaamijka falaqaynta wararka raadiyo cadaada ayaani kugu soo gudbi doonaa waxaa kaloo dhegaystayaal aad ku maqli doonti barnaamijka falaqaynta wararka somalilan waxa ay sheegtay in wax laga bedeli doono dastuurka maamulka somalilan haddaba maxaa xilligani ku soo adshay barnaamijka ayaani kugu haya ra-iisul wasaare xasan cali khayre waxa uu shirgudoomiyey kulan ay ka qayb galeen shirkadaha maalgashiga ee soomaaliya waxaa looga hadlay kheyraadka dalka iyo sidii soomaaliya looga taageeri lahaa dhinacyo badan waxaa looga hadlay barnaamijka ayaad ku maqli doonta waxaa kaloo aad dhegaysan doontiin dhegaystayaal madaxweyne deni waxa uu kulan la qaatay shacabka kala duwan ee magaalada boosaaso baaq ayuu u diray waxaana kaloo sheegay in ay dadka ajaanibta ee horumarka magaalada ay qayb ka yihiin barnaamijka ayaana kuwa haya waxaad kaloo aad dhegaysan doontiin dowladda u k oo soomaaliya kenya ku saaraysa cadaadis in ay wadahadal ku dhammeeyaan muranka dhinaca badda ay u dhexeeya labada dal barnaamijka ayaani kugu soo gudbi doonaa waxaad kaloo maqli doontiin qaar ka mid ah odayaasha ka soo jeeda beelaha deegaanada maamulka galmudug kulan ayuu ku yeeshay magaalada muqdisho waxayna sheegeen in islaamiga ay ku lahaayeen maamulka aan laga siin baaq ayuu direen haddaba ayuu u jeediyeen baaqaasi barnaamijka ayaani kugu haya qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontiin dhegaystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyo cadaada xubintii kalabaan qaybaha dambena barnaamijka waxaad maqli doontiin heestan
shatimaha gudkeega gibadhaha feeraxdiida ina hadalka qadmada ilka dabarcad kaga yaal shatimaha gudkeega gibadhaha feeraxdiida ina hadalka qadmada ilka dabarcad kaga yaal markaana fiirsado qanax yaraada mumsiya idisheeyay cabaryada isla gaaray dacalada markaana fiirsado qanax yaraada mumsiya idisheeyay cabaryada isla gaaray dacalada u diyaar garooba dhegaystayaal dhegaysiga barnaamijka falaqaynta wararka anigoo mahadnuur axmed ayaan la socodsii doono soona saare barnaamijka dhanka farsamada saaka waa sharmaake mar kale kulan wacan oo wanaagsan kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkii falaqaynta oo fidsan haddii aanu ku bilowna hay-adda dhaqdhaqaaqa anshaxa iyo ka hortaga musuqmaasuqa ee ka jirta dalka kenya ayaa waxa ay dacwad ku oogtay toban xildhibaan oo ka mid ah baarlamaanka dalkaasi tobankaa xildhibaan ayaa lagu eedeeyay inay kala haystaan dhalashada soomaaliya etoobiya u k maraykanka iyo griiga iyo kuwo kale afar ka mid ah xildhibaanadaasi waxay haystaan laba baasaboor oo kale ah soomaaliya iyo kenyan mid ka mid a waxay haystaa dhalashada baasaboorka kenya iyo soomaaliya etoobiya halka intaas soo hartana ay kala haystaan baasaboorada midkiiba halka haysto dalalka ingiriiska griiga iyo maraykanka guddoomiyaha hay-adda ayaa sheegay in xildhibaanadaasi ay galeen khiyaano qaran loona baahan yahay in lagula xisaabtamo falka ay ku kaceen mid ka mid ah xildhibaanada liiskaasi ku jira ee lagu eedeeyey ayaa beeniyey inay haysto dhalashada waddan kale waxuuna qoraal uu ku soo qoro bartiisa twitter ku yidhi aniga ma haysto baasaboor dal kale sarkaal ka tirsan guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa dalka kenya oo lagu magacaabo yaasin amoka ayaa sheegay inay baarayaan arrinkaasi waxaana xusay in xildhibaanada lagula xisaabtami doono qodobka toddobaatan iyo sideedaad ee dastuurka dalka kenya oo la meelmariyey sanadkii laba kun iyo tobankii oo mamnuucaya inuu qof haystaa dhalasho dal kale aysan kenya ka qaban karin xil barnaamijka falaqaynta wararka raadiyo cadaada ayaad dhegaysaneyseen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo guddoomiye kulanka ay kasoo qayb galeen shirkadaha maalgashiga soomaaliya loogana hadlaya maalgelinta horumarinta kheyraadka biyaha ee dalka ayaa sheegay inay tani ay faa'iido weyn u leedahay waxaa kasoo qayb galay kulankani xogayaha guud ee qaramada midoobay james wan maamul goboleedyada bangiga horumarinta afrika ee arrimaha kaabayaasha dhaqaalaha madaxa bariga afrika ee wasaaradda iskaashiga dhaqaalaha dowladda jabaan iyo agaasimaha bangiga adduunka ee soomaaliya dowladaha ruwanda uganda iyo kenya oo kulanka ka sheegay inay maalgelintani ay kheyraadka biyaha ee dalka ay muhiim u tahay horumarinta bulshada ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa deeqbixiyaasha uga mahad celiyey doorka wanaagsan oo ay ka qaadanayaan sheegana inay sii laba jibaaraan taageerada ay la garab taagan yihiin dowladda soomaaliya soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa shan iyo toban milyan dhibic afar afar afar iyo labaatan boqolkiiba oo ka mid ah dadka soomaaliyeed oo keliya ayaa heli kara biyo wanaagsan oo ku filan waa waddanka ugu yar marka laga hadlayo helista biyolaakiin arrinta xiisaha leh waxa weeye in qiyaasta biyaha dhulka hoostiisa ku jira waddanka ugu badan uu yahay soomaaliya oo waxaa laga heli karaa trilyan oo litar halka sanadkii aan biyahaasi ka isticmaalno qiyaas ahaan trilyan oo litar weli waxaad la socoteen dhegaystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyo cadaada markaana boosaaso madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni waxa uu kulamo kala duwan la qaatay bulshada ku dhaqan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxa uu sheegay deni inay qayb ka qaateen dadka ajaanibta ee ku nool magaaladaasi ganacsiga iyo sidoo kale dhaqaalaha kusoo kordha magaaladaasi waxa uu kula dardaarmay shacabka inay ka wada shaqeeyaan amniga magaaladaasi loo gaaro isku filnaansho waxa uu qodalkaasi ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taaminaysay dadka soomaaliyeed markaad degaanada kaleeta dadka u dhasha aad waraysatid waa degaanka keliya oo dadka markay yimaadaan ay halka dareemin qalo oo ay dareemin kala qoqob oo ilaa iyo hadda dadkii berigaa u soo qaxay oo aan degaanadan ka tirsanayn xataa degaanadoodii markay nabad noqdeen ay ku noqon waayeen oo goosteen inay halka degaan ammaan badan bay ku mudan yihiin shacabka dadka reer puntland gaar ahaan boosaaso oo dadkaas runtii ka dhigtay walaal waxaa markhaanti ah dadkii yimid in la soo dhoweeyey keliya kuma ay koobanaane waxay qayb ka qaateen muuqaalka iyo magaca iyo sharafta maanta boosaaso leedahay dhismaheeda qayb weyn bay ka qaateen waxay waxay geliyeen hantidii ay ka shaqaysteen waxay geliyeen hanti degaano kale ay markii dambe ka keeneen ilaa maanta ay boosaaso tahay magaalooyinka ugu caansan dalka soomaaliya dhinaca dhaqaalaha iyo nolosha marxaladahaas kala duwan ay boosaaso soo martay dadkii gacanta ka geystay oo qaybaha kala duwan ee bulshada ahaa oo ay ugu muhiimsan yihiin bulshadii ganacsiga maadaama magaalo ganacsi ahayd runtii waxay geliyeen wakhti fara badan oo ay adag tahay in soomaaliya inteeda kaleeto laga helo adeegyada noocaas waxay ahayd magaaladii ugu horraysay oo laga fuliyo taleefon burburkii kadib waxay ku guulaysatay mobayladii ugu horreeyey in halka laga fuliyo waxay ku guulaysatay in xawaaladaha iyo serviceska kale dadku u baahan yihiin la qabto waxay noqoto meel xarun u ah bulsho soomaaliyeed iyo bulsho badan oo ajnebi ah waxaa halka degganaa dad carab ah dad hindi ah dad beershiyan ah iyo dad afrikaan ah oo qaybtood ilaa iyo hadda ay ka shaqeeyaan magaalada oo way degan- degaanka dhigteen
hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba ayaynaanu kala hadleen hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba ayaynaanu kala hadleen
qaar ka mid a odayaasha beelaha deegaanada maamulka galmudug oo kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa sheegay inay kaalinta ay ku lahaayeen ama awood qaybsigii ay meesha ka saareen islamarkaana waxay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk ugu baaqeen inay samayso cadaalad isku dheelistiran sida hadalku dhigeen odayaashaasi
cabashada yadu cabashada yadu waxay tahay koob iyo tobanka beelood oo galmudug ku qaybsaday xuquuq barqo yaanu ka midna beesha shiikhaaleed baanu nahay haddaanu nahay reerow qudub xuquuqdayadii baan doonaynaa waxaan ka doonaynaa dowladda federaalka waxaan ka doonaynaa maamulka galmudug waxaan ka doonaynaa odayaasha reer galmudug yaanu ka doonaynaa waxaan rabnaa marka in laga siiyo xuquuqdayda wasaaradda arrimaha gudaha ayadaa arrintan u xilsaaran ayadaa khilaafka beelaha inay dhammayso loo xilsaaray wasiirka arrimaha gudaha mas-uul dadka ah waxaan doonaynaa waxa yaga miiska in naloo saaro reer galmudugow dowladdii aad dhisateen waxa burburiyey ee ay isu taagi weyday waa xaqdarradii dhismaheedii aad ka samayseen ee odaygii hadda iga horreeyey uu sheegay dadka maanta ku abtirsada aqoonta diinta islaamka ama dugsi ha noqdo ama jaamacad ha noqda dadkii wax soo baray oo laga helaya boqol qof oo maanta waxa i dhegaysanayaan u malaynaya oon kolle i beeninaynin dadkii xuquuqda intaa kule lahaa in iyaga oo taagan oy meeshii degan yihiin in qoys keliya shan xildhibaan la siiyo beelaha galmudugowna aad raaci ku noqotaan jawaabteedii wad hasheen oo dowladdiinna wataa mayna caga dhigin haddana insha allah haddaad cadaalad wax ku dhisi weydaan istaagi mayso
goboladaas galmudug een, oo dhismi waayo la isku dayey waxay horoo ka dhacay xaq ma ahayn soomaalida deggan looma xaqsoorin horta marka u horraysay taasi waxaa u daliil u ah beesha sheekhaaleed oo deegaanka mug ku leh marka hore waxaa la baday waxay ahayn shan xubnood ma ahayn macnaha xaqooda ma ahayn way inay macnaha xu- xaqi ay ku lahaayeen galmudug ma ahayn galmudug waa laba gobol galgaduud iyo mudug waay dulmiga hore inuu meesha ka tago qolo walba xuquuqdeeda siday ahayd loo siiyo saad u wada jeediin ama aad dareemaysiin ee, waa beelaha soomaaliyeed qey- beel ka tirsan waa beesha sheekhaal oo reero qudub kow ee taageerada dowladda federaalka ay u hayso dhammaan shaqooyinka ay qabatay gaar ahaan ee galmudug waxaa ee lamber laba een taageerada iyadana ay u muujisay shirkii dib u heshiisiinta ee ka dhacay galmudug meesha waxay soo wada dhoweynaysaa waxyaabahaas aan hore u xusnay ee waxayna ka cabanaysaa beeshu oo cabashadeeda xoogga ay u saaraysaa xuquuqda ka maqan oo kaga maqan ee, g- galmudug in ay dowladdu ay meel u saarto baaq ugu jeedinayan marka dhammaantood intaasaan xusnay in arrintaas uu reerkaasi tabanaya inay si cumqiga uga wada hadlaan hoos u fiiriyaan ay wax ka qabtaan marka intaasaan kusoo gabagabaynaya
hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maankaba yaynaanu kala hadlin hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba yaynaanu kala hadlin
weli waxaad la socoteen dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka ee raadiyo cadaada markaana kusoo dhawaada xubintii kalabaan ayd ku dhegeysan jirteen qeybaha dambe ee barnaamijka how maxaa tiiriya may erti midi miidaysay maahiino
warhaadha reer kalamaanow horta maanta aamiintay u kaba ow duceeyey allay leedahay aamintaan iyo aaminta malaa'igdaa la kulmiye waar maxaa ka ducaysanaysaan mooryaanta aad soo rarayso areeyhe beriga reer kalamaan mabunay dugteenoo foolbaxsiyaa jira
bur basarkiis waa la bartaa waa la ballaariyaa sharba ciidan kheer qariiban oo sheeqow noo daceey ilaahow maaligow macbuudow qaadirow allaha loo magan yahow dhulkaannu mushaaxin iyo baddaan nugu meeran iyo cirkaaba midkii dhistay ee makhluuqa abuurtayow mulkiilaha aakhiriya adduunkaba maamulow soomaali allow mida ismaandhaafkana ka saar musuqa iyo maasuq iyo muhdiga doondoonayo miriidka walaaqaya iyo mooryaanta allow ka qabo kuwaan kala maarminoo masiirka iyo aayihi iyo maqaamka ilaashadoo masaalaxa raadiyihiyo mataana allow ka yeel
ilaahay ha noo cabalo ducadaada laakiin hadday midowdo yaa madax u noqonaya mudug kolhobesan dheegdan mashaga dareertu sababtoo ee maabuudba magangalnahiin ay mudug ay mudug mehatiniinka bilaawa war dadkaani ma waalan yihiin ma madax baa la waayey anaaba jooge war horaa waxaa loo yidhi ummad wada siyaasiya dunidaba ma joogto galley meel gabiib ma taalo ninka goos ahay gunti waa xirtaa mas-uulkii iyo maadiga madaxdii la doortaba haddaad maya tidhaahdaan dalka maamulkiisa ma malaa'ig socotaa madax looga dhigayaa waar maya adeer muuse biixi ayaa madax looga dhigayaa war soomaali waxaa mudan inuu madax u noqdo ninkii amnigeeda sugee waxaa la yidhi boorsada diyaas baro intaan booliskuba fiirin inta laga horbayron wuxuu sida la baaraynin dowladnimo bidhaanti iyo awood buuxda waa weli warwariye cabdicasiis afrika wuxuu yidhi raadiga kulmi in sharciga la horgeeya ayuu istaahilaa war afrika markay gabadhu ku eedaynaysa inuu kufsaday sharciga hadda uu ku hanjabaya xaguu jira war sharciga afrika qaban waayey yuu qabanayaa kale anigu waxaan dhihi lahaa kufsadaha dulloobow sharcigaa karbaash iyo korgooyo idinku xukumay kansar baadna nagu tahay kalxanta nooga yaallo kaf baanu iska kaasiin maandheeskow afrika ma kaf baa la siiyey warwar ma haysiine maanta waddooyinku waa xidhan yihiin meel la mara ma leh waxaana socda shir caalamiya oo soomaaliya iyo adduunku leeyihiin shirkaasna waa markii ugu horraysay ee lagu qabto magaalada muqdisho waxaana looga hadlayaa aayaha soomaaliya iyo shan iyo tobanka bilood oo soo socota waddadii la mari lahaa
shingaan iyo xamarweyne lugan ku soo mari waa soo noogi war anigana waxaan ku daalay bulxuba ilaa soobe war jidadka miyaadnaa wax kula hayn adiguna maa dhinacina ka xirataan shirah muqdisho looga hadli kii shirkidhiyo muhuma magaalo madaxda beesha lihaal ee halanliya ka dhiyay mis muqdisho dhatiya waa ka dhihi su'aalaha war abgaan cabdiluux wuxuu yidhi safiirada xeebta degan soomaali aqoonsanayn su'aal weeye maxay xalane ka samaynayaan warabwaan axmedheer u jawaabay wuxuu yidhi xalana suuq baa ka furan dushaa silig looga xidhay talaa lagu soo hayaa warwar ma haysiine shirka waddooyinka loo xidhay waa kii madaxda xisbiyada waxayna ku dhawaaqeen madal ay ku midaysan yihiin axsaabta siyaasadda war hadday xisbiyadu isbahaysi samaysteen ma hal guddoomiye yeesheen mase waa la guddoomiyeyaal war xisbiyadu waxay yidhaahdeen waxaan ku heshiinay inaan tala midaysan soo saarno oo keliya warnimiya umayleeray goroorgadigu helkamaa masjeel hata isbigu oo iska eyiina madii hadhow go'aan deerowli nagaday amishal gadooman hatana war xisbiyada ma xasan shiikha madax u ah horta mase sheekh shariif war yaa doorashada lama gaarine afaara xisbiyada ka bax horta madaxda xisbiyada waa tii ayraboorka loo diiday maantana waxaad leedihiin waddooyinka loo xiray marka ma ciidan bay qorteen mise madaxda dowladda qaarsi hoose ula shaqaynayaan maandhow hawada loo diidaye dhulka looma diidin hadda kismaayolugma ku tegi karaan ninkii kismaayolug ku taga asagaa dalka ka madaxweyna war shirka caalamiga ayaan idiin sheegay maamul goboleedyada ilmo gareen baa ka qaybgelaya laakiin ilmalan waa qaadaceen war madaxweynaha puntland siciidani waxaa la yidhi ka qaybgalka shirkan shuruud buu ku xidhay wuxuuna yidhi saaxiibkay axmed madoobe ilaa lagu casuumo ka soo qaybgeli ma hadda nabadii nololna waa taqaaniino ma tanaasulshee waa diideen inay axmed madoobe ku casuumaan war maanta dadka guryaha lagu xadhay kuma jirtiin miya xaggee soo marteen
warwar ma haysiin kalamaan iyo qaadka kenya waddanka ma xiranto war ma haysidaa yaantan askartu duqowshaha waa sii daayaan warwar ma haysaane xam fireeshaan idiin hayaa xala sheekh shariif saxaafaddu la casheeyey waana la sheekaystay isagoo waxba laga duubayn waada leen erey war mangarsan hobu saxaafad la casheeyey
war saxaafadda madaxweynuhu xala la casheeyey amuu kii jaabka imbitiriga ku qarsa jira maxaa cali la dhihi jira ku jira war kuma jirin xanta naga dhegaysta war xanta qalbiga miyaad ku soo qaadatay sheekh shariif wuxuu yidhi farmaajo maalintan airboorka ka soo degayey ayuu asaguna ka baxayey wuxuu ii quuri waayey madaxweyne arrinta kismaayo anaa kaaga dhegaya iska dhaaf markaasoo airboorka waraaq iigu sii dhaaf oo yidhi ma bixi karo hadda ka horna waxaan ku idhi axmed madoobe waa saaxiibkay aan kuu keeno oo kula heshiisiiyo waana iga diidi aniguna dowladnimada taageerada aan u hayo markuu madaxweynaha noqdo o aan xajka tegey ayaan u soo duceeyo ilaahay u soo baryay inuu shaqada u fududeeyo aw shariif sabar jamiille beerlaaka rafaada waana baagata wal araga jiray war sheekhu amuu ku jiray raggii kambaala akoor waayaan waa la ugaarsanaya raggaas war sheekh xasan daahir xaa laga ugaarsaa waa hora xabsi la geliyey war war ma haysaan xisbiga mucaaradka ee dalka uganda waxay xirteen koofi guduud ah kadibna dowladda amaray soo saartay waxay tiri koofida ciidanka waxay dhaheen koofida ciidanka waxay leedahay calaamad guduudan marka ciddii koofid guduudan qaadata ciidanka ay matalaysaa waan la tooganaa marka waxaan ogaaday qofkii mucaarad la dagaalaya inuu sabab weynayn ayagana ma kambaala akoor baa lagu eedeeyey war hankoolka buaale goorma uu yugandha u tahriibay waryaa hankoolka galmudugga ka horreeya afaarihiisa ka bax war waxaa la yidhi haddaan waan rakowday si runa talada loo ruugin oon qaab rasmiya loo rugayn xeerna lagu raarin hadday rarato awrka iyo ratiga kalena caad raacdo oo ruuxba tiisa u rafado goonina u raadsho rabitaan qof baa soomaaliya loo rugmanaya warnimayow nin mucaarad ah ayaa wasiir laga dhigay waxaa la weydiiyey markaad mucaaradkeed waadigii qayli jiray hadda maxaad u aamustay wuxuu ku jawaabay aabbay baa ila dardaarmay oo wuxuu yidhi weligii adoo wax unayo ha hadlin warkaas wasiirka waxbarashada goodax baramiya anuu dawada soomaaliya u baahan tahay waa soo ogaad waxay u baahan tahay in loo soo saaro kaniini daweeye ciilka kow ad la dhunjihaysid markiilkeeno war dadku hadday daawo cunayaan mar hore raysa lahaayeen madaxweyne farmaajona wuxuu yidhi daawada u qora galmudug waa ay cuni weyday war wax daawada cuni diiday waa xaaf garan keliya war waxaan arki jiri dadka daawada diidayo oo kaniini loo kala jibinayo madaxweyne xaaf kaniinigii waa loo kala jibi jabna waa laqay jabkii kalena waa u dhimiye war soomaaliya xilaaanu kama jirta shaqala'aana ka jirta markaad waddada marayso qof kasta aad aragto waa digtoor agaasime taliye madaxweyne injineer wasiir xildhibaan iyo wadamudan iyo qaar kaloo badan war waxaasoo dhan kulla fidnag cinta kursi weeye war guddoomiyaha gobolka banaadir shalay xaflad weyn uu qabsaday war ma la caleemasaaraay war asagaas caleemasaarayna dhegaysa war beenta ka daa dadka weli axmed madoobe lama caleema saarin war nin la doortaa la caleema saaraaye cumar finish yaa doortay war goorgoor garan boorjay walsuubi diyaaru war warka iga baabana dhegaysa meeshii laga sugaya inuu dhagaxaanta qaada wuxuu yidhi dadka ay la shaqeeyeen aniga keliga wax ma qaban karee ra-iisul wasaare khayrna wuxuu yidhi inaan idin jecelnahay waxaan idiin soo magacaabnay inaad jeceshihiin kadibna waxay dhaheen dadkii meesha joogay bugdhag bugdhag bugdhag
jirojoog jirojoog jirojoog yeerana kooga baan gorode khayaro waxqabadkaaga waa qirnee adduunyadoo dhan baa qabya taasi waxay la micno tahay baabuur bandhagow ka soo baxay oo baraawa ka soo buulaystay basirkiisa waa la bartay biyi iyo basiili leewaay waladan caasimadda somalilan dhagax ma yaallo war beenta nagadaniyo hargeyso dhan aan wada dhagaxe war maayarkii waalnaya hargeysa shacabkii waa ku banaabixeen waxay dhaheen mukulaasha muqdisho inaa iska dhaaftid biyahan magaalada dhex yeela wax ka qaba war annagu hargeysa inay qurxoonaato caasimad fiican noqoto waa ku faraxsanna dadka ku nool inay bini aadan yihiin iso bisada ahaynna waa ku faraxsanna low dee aqoonsigu la siiya lixdankiyaa laydin aqoonsada qowdhan waxma ogide war faysal calawraa wuxuu yidhi caleemasaarka axmed madow lix qof aan u xisaarnay laakiin aniga dibidaan u socdaa xaaskaya xanuunsanaan aadaya marka waxaan u malaynayaa inuu ka baqay in la xidha war mee wuxuu ka baqanayaa tabxiil kale erka lagu sameeyey war amnesty international waxay maraykanka ku eedaysay inuu dad shacaba ku dilay gobolka shabeellaha hoose duqaynta uu xilliga sakda dhexa geysto war duulaankii balidoogle lagu qaaday hal qof kuma dhiman baa layidhi kumana dhaawacmine see wax u jiraan haddaad taas been ka dhigtaan shabaab rumaysta waa yahay nimayo waxaan ii sheegaa talo mahayno maantii teena timaado nin waalidkiis dhibayne tiis mehelaayo aamiin ootashimeela duceeyne war yaaya dad waaweynoo isu yimidaa tihiine maxaan idinka qornaayoo xigmada runna ha sheegin beenna ha sheegin waxaad sheegtan haweynin naga qor dowlad jecel naga qor nimaa run sheegin beenna u kayshan war naga taga wax ma taqaaniin
warniyo ordo lagu kala kaxeeya meesha wax ku hadlimaysa war niman iyo wadooyinkaa noo fura ilaahay haddaad taqaanin qaatixu tariikh ha noqonine waryaaba waa minta wadaa naga taga nuduqayno lugeen waa nooglismaashu joogtaa naga qara markay fashilmaan waa la dil dil waryaa garaac war leeyaa taga khayra laadinsiiye
aad ayuu mahadsan dhegeystayaal xubintii kalamaan barnaamijkii falqaynta wararka iyo gabagabo aheed anigoo maadmuure axmed ayaan la socodsiinaya tan iyo intaan barnaamijkan kiisa kale ku kulmi doon waxaan kaga tegeen heesta aan ii ballanqaadno bilowga barnaamijka nabadgelyo tan iyo kulanti dambe
shatimaaha guudkeega dibudhaha feeraxdiyo na hadalka qadmada ilka dabarcad kaga yaad markaana fiirsado qanax yaraada mumsiya idisheeyay cabariyada isla gaaray dacalada markaanu fiirsado qanax yaraada mumsiya idisheeyay cabariyada isla gaaray dacalada dagaalabada garaabiyo waxyaha dushooda dagaalabada garaabiyo waxyaha dushooda dandhaqaaqa lafya adyaanigu yaabay dandhaqaaqa lafya adyaanigu yaabay dadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay degiina fardowsow soo daahira dadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay degiina fardowsow soo daahira doqontii nasibley doqontii nasiibley dhamaa kaa galaba igil waad la saagaaw dimada jalayaada markii aan ku daawaday indhumeela diidaay daynkumayline markii aan ku daawaday indhumeela diidaay daynkumayline daruur yahay adookaali nabi yuusuf dabadii daruur yahay adookaali nabi yuusuf dabadii lama keenin dunidey nasiibku haygu ka daro lama keenin dunidey nasiibku haygu ka daro yahay adoo kale nabi yuusuf dabadii daruur yahay adoo kale nabi yuusuf dabadii lama keenin dunidey nasiibku haygu ka daro dadkii kitaabkiiyo diintayaynu sheegtay degiina fardowso soo daahira dadkii kitaabkiiyo diintayaynu sheegtay degiina fardowso soo daahira Thank you.